in ka badan sagaashan tahriibayaal ah oo ayaa dooni ay la socdeen waxa ay kula degtay badweynta mediteraneanka kadib markii ay ka soo safreen waddanka libiya halkaas ay sidoo kale la sheegay inay doonayeen inay gaareen dalaalka yurub hay-adda qaramada midoobo qaabilsan socdaalka i o m ayaa sheegtay in saddexdii biloodii ugu dambeysay ay badweyntaasi ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex boqol oo qof oo muhaajiriina haddaba wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa shilkan waxa uu ka waraystay shukri siciid oo ah suxuufiyad ku dhaqan magaalada rome ee dalka talyaaniga
waxa shilkan dhacay waxa weeye shilaalkii ugu dambeeyey oo oo mediterraneankan ka dhaco oo dadkan tahriibayshayaasha oo qaxootiga ah oo ka yimaada maxaa haydeen wadamada nord africa oo libiya iyo ay ugu horeyso midkan hadda ugu dambeeyey oo aad weydiinaysid waxa weeye bisha labadeedii maanta saddex wey shalay buu ahaa hameen hore yaa maaragtay dadkan la qallibantay doontan oo dad fara badan saarnaayeen oo adugu almost boqol qof bay gaarayeen halkaas doonkuway saarna waa gartay marka boqolkii qofba waa la la-yahay boqolkii qof afar qof keliyaa laga helay afartaas qof waxaa helay markab oo oo algeriana algeria one la yiraahdo kow oo meesha marayay oo markab oo oo business ah baayac mushtaraha oo meesha mayaa arkay dadkii oo doontii oo degtay oo jajabtay markii hawaduna aad bay u xumayd dabayl xunna waa dhacaysay qabow xun iyo barafna waa jiray waqti dambay ahayd adigu doontii cadad ka harharay yaa afartan qof ku dheganaayeen oo saas ugu dheganaayeen marka markabkaasaa arkay oo soo qabtay marka kuwaas afartaasaa boqol afartaasaa ka hartay sagaashan iyo lixna baddaa qaadata shukri sida ay sheegeen dhakhaatiirta aan xadka lahayn doontan waxay ka timid dhinaca dalka libiya toddobaadkii hore ilaa iyo hadda wax wax faahfaahina oo talyaaniga ka soo baxay ma jiraa dadka doontaasi saaraa haabo faahfaahin badan bay kasoo saarsaaraan waxaa jira qolyahan ururada tan oo samafalka iyo kuwaan maydishisanse frontier oo adigu adadeerba aad sheegaysay oo ururo ayaguna maaragtay maraakiib wato oo dadka soo aruuriyo oo yurubkanu leeyihiin oo enerjiyadan ay leeyihiin marka waxa weeye inkastoo tayshinka dadki markan laga sii jeestay oo qaxootiga iyo mediterraneanka loo soo jeedin saasay tahay dagaalkan ukraine oo adigu aad ogtahay dartiis marka hadda laakiin wasiirka arrimaha gudaha oo talyaaniga yaa daraad loo yeeray oo baarlamaanka talyaaniga timid oo oo warbixin dheer ka bixisay maaragtay iyo macluumaad sababaha dadkan ay u yimaadaan iyo dhibaatada meesha ka haysata marka waa laga warqabaa waana laga hadlaa laakiin hadalkii jabaqdii baan meel dheer gaarayna bowe marke waxaa saad ula socotidba adduunkii oo dhan involved ku yahay ukraine iyo dagaalka iyo ukrainta ka dhaxaysa halkaasaa involved lagu wadayaha ma fahan waayahay ugu dambeyn hay-adda i o m waxa ay sheegtay in ilaa saddex boqol oo qof ay ku dhinteen badweynta mediterraneanka bilihii january february iyo bishii march marka ma isleedahay waa ay soo badanayaan dadka ku le-anaya badweyntaas ha waxa weeye sababo oo oo ay la xiriiraan dadkan waxay usoo badanayaan hadda xoogaa markii hawadu ay xoogaa loo soo dhow yahay samarka iyo isbriinka iyo hawadu ay xoogaa qabowga laga soo baxayana way soo bataan mideeda kale hadda covidkiibaa xoogaa la yere la xakameeye dadkii fasixiibaa maaragtay loo ogolaaday isku socodkii taasna way dhiiri gelinaysaa dadka oo hadday halkan yimaadaan inay aysan maaragtay karantiin iyo waxaas aan la gelinayn iyo bbay taasna waa dhiiri gelinaysaa mideeda kale xagga kuwa jooga oo de libiya jooga oo ka human traffic ah oo ayaga laftirkoodu doonaya inay ka baayac mushtaraan oo problemka dhaqaalaho libiya iyo soo wajahayo iyagoo raba inay iska soo saaraan oo dee ay lacagtooda ka caddaystaan iyo dadka laftirkiisa oo maaragtay ku daalay inay maaragtay libiya joogaan oo hadda maadaama bishaan saa ula socotid kowdeedii abriil waa ujeedaa inoo emergencygii talyaaniga waa laga qaaday marka waxay rabaan dadku inay ka faa'iidaystaan inta aan mar dambe lockdown iyo wax kale uusan imaan marka sababo badan oo isbiirsaday awgeed weeye waxa ay dadkani badda usoo jibaaxayaan
taasi waxa ay ahayd saxafiyad shukri siciid oo ku dhaqan magaalada rome ee dalka talyaaniga waxayna u warramaysay ridwaan xaaji cabduuli